kanaalka alkataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaalka lixiyo labaatanaad kaasoo lagu soo bandhigayo sida sanadkan sekada loo qaybiyey deegaanka hareeri tuur ee walaayada islaamiga ah ee gadow qaybaha hore ee filimka ayaa lagu arkayaa xoolo aad u fara badan oo isugu jira geel iyo ari kuwaasoo maktabka sakawaadka ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qaybinayo dadka fuqarada iyo masaakiinta sidoo kale inta aad ku guda jirtid daawashada filimka waxaad ku arkaysaa qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada oo ka waramaya dareenkooda iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin xoolaha la siiyey dhanka kalena u ducaynaya mujaahidiinta maxamed xasan waxaa la siiyey geel shan neef ah mujaahidiintaa la siisay allah barakeeye adduunkana allah u sumeeye aakhrana allah u sumeeye aad baan u faraxsanahay maasha allah maasha allah ilahay baa mahad iskale allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ku mahadle lisiin waa soddon iyo shan neef muslimiinta waxaan ugu ducaynayaa gacantooda kor allah ka dhigo gaaladana zima allah ku rido bismillaahi raxmaan anigu axmed raxaan dhaqanaa ragga muslimiinta oo u siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah way mahadsan yihiin ilaahayn waxaan ugu mahadanayaa arigaas allah alla ibaarakeeya ayagana baadi iyo mahad allah uu siiyo assalaamu calaykum اسمعنا بلو آمن أليسي أري صدري الشان أنا أليسي إن شاء الله الإسلام كم عود دعينا إنسي لهي بركة ما أنتوا كفر حسنا أري أليسي أري
muuqaaladan ayaa ah kuwo taxano ah kuwaasoo lagu soo bandhigayo sida sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix sekada loo qaybiyey walaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal dad ah oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين